Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka dacdada. Inta la xaqiijiyay, lix ruux ayaa dhimatay. Tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal ka dhacay deegaanka Dacdheer oo ku yaalla xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya kaasi oo u dhexeeya maleeshiyaad xoolo dhaqato ah oo halkaa wada degan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo V O A la hadlay ayaa u sheegay in dagaalka ka socda Dacdheer ay ka xun yihiin isla markaana horey loogu guuleystay in la xalliyo.
Waxa weye waa dagaalkaas been iyo xalay unba sanadii dhexda unbuu bilowday laleeyahay saakaan raryeeyey haddana weli waxbaa kasoo socda meeshii meeshaasna dagaal xun iyo dhibaatooyin aad u fara badan ba hore uga dhacay waagii abaaruhu jireen kabacdi xal baan ka gaarnay dowlad goboleedka galmudug iyo iyo jilka haddeeran waxaan maaragtay maqlaynaa haddana dagaal baa dib usoo laabtay marka waxaan ugu baahanaynaa dadkaas inay dagaalka toojiyaan xuduudda in dhib ka abuurato aada iyo aad bay noo dhiraysaa dadkaas waa barakacayaan dhib kalaa lagu jiraayo kaliina marka waxaan rajeynaynaa inay joojiyaan dagaalka wuxuu dhinta allahu naxariisto wuxuu dhaawaca la caafiyo laakiin dagaalka si degdeg inkoo joojiyaan ugu baanaynaa dadka Dagaalka Dacdheer ayaa salka ku haya muran lahaanshaha dhuldaaqsimeed ku yaala halka inkastoo horey looga wada hadlay hase ahaatee ma jirin wax hal dhab ah oo laga gaaray xal u helidda muranka la xiriira lahaanshaha dhulka la isku haysto. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowlad Goboleedka Galmudug Maxamed Nuur Xayir ayaa dhinacyada ka dalbanaya joojinta colaadda Dacdheer. xaaf oo ka mid a madaxda maamulka galmudug ee xilhayntooda uu muranka ka jiro ayaa sheegaya sababta soo celisay dagaalka inay tahay ciidamadii dowla deegaanka soomaalida oo meesha ka baxay kadib isbeddel ka dhacay dalka itoobiya madaxweyne ogaalkaaga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalkaa ka dhashay maya weli wax sugan ma hayno weli wax sugan ma hayno kolley wax waa jiraan yuu u dhexeeyaa haddii aada xog hesheen waa sida beelaha soomaalida ah oo dhinaca etoobiya iyo dhinacaasoo kaba degan ayagii unbaa maaragtay awal nabadbay ku wada joogeen waagii hore ciidan baa joogay kiilka ah waagii dowlada xoogaa rafka kilaadkeeda ka dhacay baa la ciidanku ka tegey marka iyaguna dee cadhowi ay kusii wada joogaan sidooda wayeelo waayeen waxaan leenahay haddana intii ciidan kale iyo dhibaata ku imaan lahayd dagaalka joojiyeen baan ugu baaqaynaa dowlad goboleedka galmudug dagaalkaasi loo hakiyo gacanta uu ka geysanayo intay la ekaan kartaa
ile anagu dee odayaalna waa u diraynaa dhinaca sokeer oo xuduudeena soomaaliya aana wax inaysan wax kala gudbin ciidana iyo inaan ku dirnaan isku dayaynaa odayaalna waa diraynaa labada dhinaca oo dhinaca isku imaanshada ah dhinaca kale ciidamo ka wada tirsan galmudug ayaa habeenkii xalay ahaa israsaaseyn waxa ay ku dhex martay duleedka cadaado kadib markii sida la sheegay ciidamo ka tegay gaalkacyo oo kusii jeeday dhuusamareeb ay is-hortaa ku sameeyeen ciidamo kale oo ku sugnaa duleedka cadaado waxaana tacshiiradii dhex martay ciidamada ay sababtay dhimashada hal askari iyo dhaawaca laba kale mana jiraan wax war ah oo kasoo baxay laamaha amniga galmudug oo ku aadan isku dhicii xalay ee dhex maray ciidamada galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a galdogob